إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii saddex qof oo ay ku jirto qof haweenay ah ayaa ku geeriyooday shilal kala duwan oo ka dhacay magaalada hargeysa mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ayaa dadka ku dhaqan magaalada gaalkacyo ku eedeeyey inay u muuqdaan kuwo ku mabda ah xarakada shabaabulmujaahidiin magaalooyin kale oo ka tirsan dalka maraykanka ayaa waxaa ku fidaya dibadbaxyada looga soo horjeedo dil sarkaal caddaan ah uu u geystay nin madow ahaa korona ayaa saacadihii la soo dhaafay dad badan ku dilay gudaha dalka ruushka ganacsado ka mid ah ganacsatada gobolka banaadir oo muddo u afduubnaa dowladda federaalka ayaa sheegay in dowladda ay ka dalbatay lacago baad ah dadka korona ugu dhintay adduunka ayaa kor u dhaafay lix milyan oo ruux mid ka mid a odayaasha beesha mudlood ee magaalada muqdisho ayaa rajaxumo ka muujiyey baaris dowladdu ay sheegtay inay ku samaynayso dhallinyaro ay laayeen askar ka tirsan dowladda federaalka xubinta ganacsigana waa ka qayb warkeena إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa siddeedda bisha shawaal sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka hijiriga waafaqsanna soddonka bisha shanaad sannadda labada kun iyo labaatanka warkii oo dhammaystiran saddex qof oo ay ku jirto qof haweenay ah ayaa ku geeriyooday shilal kala duwan oo ka dhacay magaalada hargeysa warkan waxaa soo jeedinaya waryaheena abubakar ibraahim wararka naga soo gaaraya magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed ayaa sheegaya in xalay ay halkaasi ku geeriyoodeen saddex qof oo laba ka mid ah ay rag yihiin labada qof ee ragga ah waxay geeridooda timid kadib markii uu daad qaaday xilli uu da-ayay roob mahiigaan ah sidoo kale geerida qofka dumarka ah ayaa waxaa sababay dab ka kacay koronto ama waxaa ku dhegay maaso sida uu sheegayo mid ka mid a saraakiisha somalilan saddex ruux oo ku geeriyooday howlihii roobka ee caawa da-ay iyadoo laba ka midna uu daadku qaaday mid ka midana uu shortlight ku waxyeelowday oo gabadh ay ahayd saddexda qof baa ku dhintay oo ay labana rag yihiin ruuxna ay ruux dumara tahay sidoo kale waxaa laga soo badbaadiyey gaadiid fara badan eeduwaxaweyne hargeysa oo ay dad iyaguna la socdeen mar walba uu roob ka do-o magaalada hargeysa waxaa dhacda inuu dad qaado iyadoo sidoo kale dhibaatooyinka korontada ka dhashay ay joogto noqdeen maamulka somalilan ayaa canshuuro badan ka qaada bulshada mana muuqato inuu ilaa iyo hadda buundooyin u sameeyo togoga halista ah ee sababa inay daadadku ku soo rogmadaan islamarkaana dadka qaadaan mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ayaa dadka ku dhaqan magaalada gaalkacyo ku eedeeyey inay u muuqdaan kuwo ku mabda ah xarakada shabaabulmujaahidiin faahfaahinta warkaana waxaa noo haya waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac madaxweynihii hore ee maamulka galmudug cabdi xasan cawaale qaybdiid imankana ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ayaa sheegaya in xarakada shabaabulmujaahidiin maamulada galmudug iyo puntland uga taagroonaatay amaba uga adkaatay magaalada gaalkacyo waxa uu tilmaamay in sanadihii lasoo dhaafay labada dhinac ay ka dishay dad badan oo muhiim u ahaa hadbana labada dhinac ee magaaladu u qaybsan tahay dhankii ay doonto ay ka howlgelaysay cabdi qaybdiid waxay u aaminsan yihiin dad badan oo reer gaalkacyo ah kumabda noqdeen xarakada shabaabulmujaahidiin waxaana dadka qaari ay warkiisa u fahmeen in uu toosh ku ifinayo dadka ahludiinka ah iyo cid walba oo shisheeye nacayb ku beeran yahay waxaa maalin walba la dilaayay oo aan isla ogna annaga dhan hebel teg yaa ku xigi doona hebella teg waxaa ku sii xigay xagga balhood ayaantan xagga ha laga wado xagga asbuucaan markii la wado oo xagga la jafo dhinaca marku araada nasiib xagga ha la aado dhinaci kale ha la aado annagu waxaa dilujoogana dilujooge reekaalkacyood waa dilujooga iyaga inay la dilo keliya u nooliyey markaan xaqiiqa sheegno shabaab waa naga adkaaday waa loo baqay wiilkii baa baqay dhallinyarada ahaa shabaab dhallinyaradii bay dhex galeen shabaab odayaasha dhaqankay dhex galeen dadkii madaxda u ahaa bay dhex galeen shabaab culamadii bay galeen nin walba waxaa la yiri cafi soo dalbo soo meeqa safar baa la galay waa soo nahay warmaysi sheegnaa ninkii aan tegin oo soo daahirin oo cimaamad iyo gocda soo shiinin oo kaasi waa maqaya moorta weyn tahay asigoo dhowaan ka hadlayay kulan cabsi badan oo ay haraysay oo maamulada galmudug iyo puntland gaalkacyo ku yeesheen ayuu sheegay in laba bilood oo gaalkacyo uu ku sugan yahay uu cabsi ku nool yahay uuna ka baqayo in xarakada shabaabulmujaahidiin disho sideedaa sano nimankii tukaanay bay magaaladii ka noqdeen nimankii magaaladii saraakiilay ka noqdeen maleeshiyaadkii bay noqdeen gabdhihii bay noqdeen marka yaa yaa ladi iyo marka manaa lay gaadaya marka marka hataa adigu inaan gabado inta aan joog hadda laba bilood aan joogaa elow facay ugu furaan joogaa
dhowaan magaalada gaalkacyo qarax ka dhacay ee xarakada shabaabulmujaahidiin ku dishay guddoomiyihii gobolka mudug ee puntland axmed muuse nuuryeere dabaka riix waxaana taasu ay labanlaabtay cabsida ay qabaan dadka ka tirsan maamulada galmudug iyo puntland ee magaalada gaalkacyo ka shaqeeya ganacsade ka mid ah ganacsatada gobolka banaadir oo muddo u afduubnaa dowladda federaalka ayaa sheegay in dowladda ay ka dalbatay lacago baad ah warbixin warkaa ku saabsanna waxaa noo soo jeedinaya haashim cabdinaasir ganacsade ka mid a kuwa ugu tunka weyn tujaarta magaalada muqdisho ayaa daboolka ka qaaday xog xasaasi ah oo ku aadan lacaga baad ah oo ay dowladda federaalku ka dalbatay iyo dhibaatooyin ay u geysatay xaruntiisa ganacsadahan oo lagu magacaabo maxamed cawaale ayaa waxa uu marka hore sharaxaad ka bixinayaa shirkadiisa oo la xiray bishii maarso ee lasoo dhaafay xilin waa la asaasay shirkadda future traders laba qaab baana marki hore ku shaqayn jirnay qaab indirect ah markii dambena waxaa loo soo gudbay in direct loo shaqeeyo oo bulshada soomaaliyeed si direct ah inta meel loo furo xarun investment ay ku samaystaan si ayaguna benefit iyo profit ay u raadiyaan marka waxaan asaasnay shirkadda sida caadiga bishii sebtembar ee baan asaasnay aanoo dhilbaahu taagnay aanu wixii ka horreeyeen waxaan ku shaqayn jirnay qaab indirect ah muddo state bay la gaadhayo meelahaas marka laga soo gudbay hadda qaabkii traditionalka ahaa marka shirkaddu waxay ka shaqayn jirtay platformyada digital investorska marka saas ay ka mid yihiin suuqyada foregaska iyo suuqyo kale oo badan oo aanu maalgelin jirnay iyo qaabab kale oo offline waxu maalgelin jirnay oo annaga iyo dad kale oo ganacsato ah oo qaabab kale aan waxu maalgelin jirtay shirkadan ayaa waxaa weeraray ciidamo ka tirsan kuwa b s ta iyo booliiska dowladda federaalka bishii maarso iyadoo la xiray guddoomiyaha maxamed cawaale wuxuu ka warramay ujeeddada loo beegsaday niyo horta ma garanayo ilaa hadda sabab aan ku macneeyo waxaa shirkadaydii loo soo beegsaday oo loo xidhay laakiin intii ay socotay hawshani hal waxoo keliya ayaan isleeyahay baan ka fahmay waa maalka kusoo gelaya ama investmentka kusoo gelaya bulshada soomaaliyeed kaa soo gelaya xaggee ayuu ku dambeeya ama xaggee ayuu tagaa taas baa loo socday waxaana waraysiga iyo investigationkaba xaweeye naga qaadaysay hay-ad marka lagu magacaabo frc financial sport center la yidhaahdo waanan u sharaxnay qaababka platformyada nidaamyada aan ku shaqeyno olafdam waa siinay wayna ka warhayaan meelaha ay waxaweyaan lacagaha ay tagaan oo lafdam iyo busineska ay galaan laakiin wax natiijo ah oo hadda ama ujeedo cad oo waxaweyaan taa loo dan lahaa inaysan ahayn ba aniga hadda i muuqatay laakiin loo dan lahaa oo keliya in shirkadan albaabkeeda un la xidho wuxuu sheegay in markii la xiray kadib ay dowladda federaalka ka dalbatay lacaga baad ah oo boqolaal kun oo dollar ah wuxuu sheegay in taliyaha booliiska gobolka banaadir ninka lagu magacaabo saadiq john oo u ahaa ninkii lacagaha baadda ah ka dalbaday isagoo faahfaahiyey sheekadii dhex martay labadooda waxaa ka mid ah ninka la yidhaahdo saadiq cumar xasan ninka la yidhaahdo taliyaha booliiska gobolka banaadir tiraba horta afar jeer baan isaga kulannay si khaasa u kulannay waxyaalaha aan aada ula yaabay oo maskaxdayda ilaahay hadda kasii guuxayu ninkaasi igu yidhi waxyaalihii hadda aan ka xasuusta hadalladiisa waxaa ka mid ahaa maalin iyadoo le nig lay soo daayey buu ii yeedhay waxaana qaabkii laigu soo daayey taas sheeko dheer weeyaan hadday maanta isnaana ka geeyada ka goyn karmayno ka sheekayn karmayno wuxuu igu yidhi magaaladan muqdisho waad joogtay anna way ogeyd buu yidhi maxaa aniga igu talagashay aad maxay igu talagashay muxuu ahaa maxay yacni dee anaha meesha gobolkii banaadir ammaankeedii iyo nidaamkeedii anahay awood badan baan leeyahay ha adigoo kale inaad timaado oo yacni aad business ka fulisato oo saa doonto aad meeshan ka yeesho yacni wax ku suurtagelaya maaha adigoon aniga amar iga haysan oo yacni aan dee lacag kaa qaadin lacag cad buu iga dalbaday haddii aan wax beena ku darayo kolba qabriga qiyaama iga dambeeya maalin qiyaama iyo qabriga nisoo toosaya wuxuu igu yidhi niyow maxaa igu talagashay information bay dheer kabacdi waxaan ku yidhi marka niyow haddaad dee dhibaatada aad igu hayso aan dareemayo aad iga dulqaadayso hantida ummadda soomaaliyeedna aad arkayso khalkhalka ku jirta aad dhibta ka dulqaadayso waxaan diyaar mar kastoo ahaa inaan wixii aad iga rabto aan kuu fuliyo maxaad isiinaysaa igu yidhi si cad daaragti ah waxaan ku yidhi marka waasaan anugu ugu doodamayna moogta afartan kun oo dollar baan ku yidhi ayaan ku siinayaa waa qaab baad ah oo kale yacni ruux awood leh oo shirkadaadi kaa xidhay adig saddex laatan habeen meel ugu xidhnayd oo intaaba dhibaatadaasoo dhan ay u dhacayso wax yaruu doonayo laftarkaa guda badan oo soomaaliyeed baa waxay leeyihiin war ninkan haddii waa wax uu meesha ku haysto laftarkeeda magaalada muqdishona uusan nidaam badan iyo sharci badan aysan ka jirin oo awood iyo ku takrifal awoodeed meesha ka jira muxuu waxa weeyaan isu fardaamin leeyahay lacag uu bixin waayey shirkadaha la midkaahba lacag bay dhiibaan saasoo kale qaabkaasoo kale intaas kadib wuxuu sheegay inuusan asagoo awood u lahayn bixinta lacagahaas oona uu cudur daartay saadaq john kadibna loo soo bandhigay dalab ugu dambays ah wuxuu yidhi adigu cala kulli xaal marka ay hagaajiso tayda waa meel gooni ah buu yidhi marka ay hagaajiso maxaad siinaysan oo ku yidhi oo si kaftan anu waxa weeye lixdan kun oo dollar marka wuxuu igu yidhi niyow anigu taydu haddaad siinaysay haddii aadan siinayn boosu isagoo hadalka u dhigaya moogta haddaad siinaysay haddii aadan siinayn ba halkaa iga dhigyada waxaan kaa rabaa oo kale dadkan ku soo eegaya iyaga maxaan kaaga hagaajiya maxaa uga jeedaa waan ku yidhi wuxuu yidhi aniga mataal oo kale haddii aan wax kaa qaato oo aan ku sii daayo nidaamkaagiiyo xaagga o dhan shaqadaadii aan ku fasaxo macquul noqon mayso oo yacni dad badan baa isu eegaya yacni mas-uuliyiin kale oo isaga meesha kula jira nidaamka kula jira wuu leeyahay isoo eegaya laftarkooda maxaad ugu talagashay waxaan ku yidhi marka anigu xog baan ka raadinaya waxaan ku yidhi maxaad adigu is leedahay baynu dadkaas aynu siin karnaa marka wuxuu yidhi shan boqol oo kun oo dollar haddii aad ayaa dadkaas ku haysta aan kaaga jeedin karaa oo kugu fardaamin karaa waxaan ku yidhi aakhir haddii aad waxaweye aad xishootaanna ka warrama wuxuu yidhi niyow wejigayga haga ceebaynin haddii aad saddex boqoloo kunoo dollar aad helayso caawa ama habeen dambe aad helayso oo kaash ah oo aan reference aan lahayn beri waxaan ku ballanqaadaya ama saada waxaan ku ballanqaadaya in nidaamkaaga shirkadaada ay toos kugu shaqaynayaan madaxda dowladda federaalk ah ayaa waxay qayb ka leeyihiin shirkadaha sarrafka elektaroniga ee farfakus taas oo keenaysa inay cadaadiyaan shirkadaha kale ee tartanka kula jira sidoo kale waxaa magaalada muqdisho caadi ka ah inay shirkadaha waaweyn lacaga baad ah siiyaan madaxda laamaha ammaanka ee dowladda federaalka mar haddii ganacsatadii muqdisho sidaas loo baadayo waxaa la isweydii karaa waxay dhici lahaa haddii dowladda federaalka oo ay qabso lahayd dalka oo dhan magaalooyin kale oo ka tirsan dalka maraykanka ayaa waxaa ku fidaya dibadbaxyo looga soo horjeedo dil sarkaal caddaan ah uu u geystay nin madow ahaa dhowr magaalo oo ku taala dalka maraykanka waxaa ku fiday dibadbaxyo ay dhigayaan dad caraysan kuwaasi oo si weyn kaga dhiidhiyey dil sarkaal maraykan ah uu geystay nin madow ahaa magaalooyinka washington iyo magaalooyin kale oo dhaca dalka maraykanka ayaa la sheegayaa in dibadbaxyo ay ka bilowdeen sidoo kale afaafka aqalka cad ayaa waxaa isugu soo baxay kumanaan dad ah oo ka dhiidhiyey dilka loo geystay ninkaasi madowga ahaa dibadbaxyada oo ka soo bilowday magaalada minneabolis ee gobolka minnesota dalka maraykanka ayaa u muuqda kuwa sii xoogaysanaya maalinba maalinta ka dambaysa waqti ay ciidamada maraykanka isku fidinayaan magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan waddankaasi si ay u xakameeyaan dadka dibadbaxyada dhigaya u street wadda la yidhaahdo oo ku taala magaalada washington islamarkaana ka mid ah waddooyinka ugu muhiimsan magaaladaasi ayaa lagu arkayay boqolaal bannaanbaxayaal ah kuwaasi oo ku dhawaaqayay diidmadooda iyo hadallo cambaarayn ah oo ku wajahan dilka loo geystay muwaadinka ameerikaanka ah ee madowga ahaa waxaan doonaynaa cadaalad haddii kale xasilooni ma jiri doonto dibadbaxyadana waa ay sii soconayaan ayaa ka mid ah halkudhigyada ay ku dhawaaqayeen dadka dibadbaxyada dhigayay sidoo kale waxaa la arkaya dad wata boorar ay ku qornaayeen halkudhigyo ay ka mid yihiin waxaan ahay qofka ku xiga muwaadinka madowga ah ciidamo badan oo ka tirsan kuwa booliiska ayaa lagu arkayay afaafka hore aqalka cad ee looga taliyo dalka maraykanka halkaas oo ay soo gaareen dad baad u badan oo dibadbaxyada waday dadka dibadbaxyada ka wada maraykanka waxaa ku jira dad soomaali ah waxaana meelaha qaar lasoo sheegayaa in la boobay dukaamo ay lahaayeen dad soomaaliyeed maanta halkan waxaan joognaa leeg gorge aan iskugu soo baxnay inaan muujino shucuurteenna ninkii walaa lagu dilay oo madowg ahay magaalada minneabolis george floyd arrintaase inaan ka xunnahay oo sida arxandarrada u dhacday ayaa maanta shucuurteenna muujinaynaa dadka isku soo baxay waxay iskugu jiraan madow caddaan waa dad ka danqanaya inay ay ka xun yihiin arrintii foosha xumeed ee ninka caddaanka ninka madowga si arxandarro ugu diray magaalada minneabolis annaga soomaali camal inaan dadkaas garab taagannahay oo mar walbaba cadaaladda laga shaqeeyo magaciigu waa cabi urur waxaan horta badan aan u taaganahay aan asaasi la dhaha i stand for somalia u taagnaashada soomaalida oo ururkaas uu yahay civils act movement waxaan maanta aan bannaanka ugu soo baxay inaan muujiyo shucuurtayda ninka madooga lagu dilay statekan degannahay minnesota especially minneapolis saas aawadeed inaan bannaanka usoo baxna annagoo arrintaas ka dhiijinayna inay tahay arrin qalad eh ummadda soomaaliyeed khaasatan racing crowd waxaan ku waaninayaa oo mar walbana aan u sheegayaa inay ay magaca soomaaliyeed ay ilaaliyaan ay waxaan dhicitaan ama boob ama waxyaalahaas ayna ay ka kaaftoomaan ay arrintaas ka feerajignaadaan ay mar walbana ay ka fiican tahay nabadda oo loo hadlaya maanta waxaan u soo baxnay inaan mudaaharaadno nabad aan ku mudaaharaadno sida magaca soomaalinimada anagoo ilaalinayno si aan ugu mudaaharaadno nabad hadda saa u jeediin meeshan qof kasta nabaduu ku mudaaharaadihaya micnaheeda ma aha dadka bililiqadaysanaya iyo waxa meesha wada joogo soomaaliya keliya inay tahay soomaalina nabad ay rabaan magaalada new york ayaa ka mid ah halka ay isugu soo baxeen kumanaanka ruux ee ka soo horjeeday falka ciidanka booliiska ay u geysteen muwaadinka ameerikaanka ah dadka dibadbaxyada wada ayaa sidoo kale waxa ay weerareen xarumo warbaahineed bannaanbaxyaal aad u caraysan ayaa la sheegayaa inay weerar ku qaadeen xarunta wararka c n n ee magaalada atlanta dalka maraykanka warbaahinta ayaa baahisay muuqaal toos ah oo muujinaya dadka dibadbaxyadooda oo gudaha u gelaya xaruntooda magaalada detrood ee dalka maraykanka kumanaan dad ah iyaguna waxa ay ku biireen isku soo baxyada looga soo horjeedo dilka loo geystay ninkan kaasoo carab badan ka abuuray gudaha dalka maraykanka cadaalad ma jirto nabad ma jirto ayaa ka mid ah halkudhigida ay adeegsanayeen dadka isugu soo baxay magaalada detrood ee dalkaasi maraykanka mid ka mid a odayaasha beesha muddulood ayaa rajaxumo ka muujiyey baaris dowladdu ay sheegtay in ay ku samaynayso dhallinyaro ay laayeen askar ka tirsan dowladda federaalka ilaa iyo siddeed ruux oo dhallinyaro ahaa ayaa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxa ay ku dileen deegaanka gololey ee dhaca duleedka magaalada balcad shabeellaha dhexe dhallinyaradan waxa ay ka shaqaynayeen xarun caafimaad oo ku taalay deegaankaasi gololey taas oo hoos tagta hay-adda lagu magacaabo zamzam foundation ciidamada dowladda federaalka oo ka caraysnaa qarax looga laaya askar ka tirsan kuwooda ayaa xoog ku galay m c h ku yaalay gololay halkaasna waxa ay ka qafaasheen dhallinyaradan iyagoo si xun u dilay taasina waxa ay keentay in ehelada dhallinyarada ay midadka usoo qaadaan magaalada muqdisho oo si xoog ah dowladdu ay kala wareegtay dowladda federaalka oo dejinaysa dadka ayaa sheegtay inay baaritaan ku samaynayso dilkan oo muuqata inay geysteen askartooda maxamed yuusuf oo ka mid ah odayaasha beesha muddulood ee ku sugan magaalada muqdisho waxa uu rajaxumo ka muujiyey baaritaankaasi ay ku dhawaaqday dowladda isagoo sheegay in marar badan baaritaano dowladdu ay ku dhawaaqday wax natiijo ahaysan ka soo bixin halkan caawa waxaan uga hadlayaa haddii aan la yidhaahdo nimanka walaalahayna oo dhibaatadu soo gaartay oo siyada nin laga xasuuqay gololey daa'uud oo haddii allayra qaraabada ayaan u taxsiihayaa awalan marka uga horreyso dhibaatadaasaan ka wada naxmay haddaan nahay ummadda soomaaliyeed oo joogta gobolkan banaadir amba gobolka hirshabeelle joogta intaba waa ka naxnay haddii alle diiq dooraa baabuur ku dardara haddii layidhaha isla maalintaasaa baabuurka cidda laheed la ogaadaa marka siyeednin oo dakaatiira oo haddii a layidhaha dadka muslimiinta u gargaaraysa dhibkan maanta jirto weliba nimanka la yidhaahdo waxawaa takaatiirtu dadka waa ka qaalisan tahay in haddii a la yidhahdo meyd hebel hebel hebel intereer laga wato meeshii meydkooda lasoo keeno meeshii wax dhici kara ma ahan waxaan kaloon rabaa haddii a la yidhaahdo baaritaanaa socdaa la yiri laakiin iyaanta waxaa badato baaritaanaan lagu jiraa in inta la yidhahdo wuxuu baaba'aan baaritaan lagu qanci karo oon laga herinoo salkiisa la gaaraan dowladda ka codsanaya warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan cudurka korona ayaa kusii fidaya gudaha dalka ruushka waxaana saacadihii lasoo dhaafay uu dilay dad aad u badan wararka ka imaanaya dalka ruushka ayaa sheegaya in ka badan laba boqol oo ruux saacadihii lasoo dhaafay inay u dhinteen cudurka korona waxaana la diiwaangeliyey saacadihii lasoo dhaafay in ka badan siddeed kun sagaal boqol konton iyo laba xaaladood oo ah dad cusub oo uu ku dhacay cudurka korona magaalooyinka intooda badan dalka ruushka waxaa gaaray cudurkan waxaana dadka lagu amray inay dhaqdhaqaaqa yareeyaan guryahooda ay ku nagaadaan mas-uuliyiinta dowladda ruushka ee cudurku ku dhacay ayaa aad u badan waxaana ka mid ah wasiirada wasaaradaha awqaafta iyo waxbarashada sidoo kale waxaa cudurka uu soo ritay ra-iisul wasaaraha waddankaasi iyo la taliyaha madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin cudurkan ayaa ka soo bilowday dalkaasi shiinaha waxaana uu si deg deg ah ugu fiday dalalka yurub iyo ameerika dadka cudurka uu soo ritay tan iyo markii gudaha dalka ruushka uu ka dilaacay ayaa kor u dhaaftay lix milyan oo ruux waxaana in ka badan hal milyan oo ka mid a dadkaasi ay ku nool yihiin gudaha dalka maraykanka sidoo kale cudurka ayaa dilay dad kor u dhaafaya saddex boqol oo kun oo ruux kuwaasi oo badankooda ku nool maraykanka iyo qaaradda yurub markaana waa xubinta ganacsiga waxaana noo soo jeedinaya waryaheena maxamed ciise تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي qodobada aan idinkugu hayno xubinta ganacsiga waxaa ka mid ah khasaaladaha dharka lagu dhaqo oo ku soo badanaya suuqyada dalka iyo shirkadda toyota ee jabaan oo ka cabanaysa hoos u dhac dhaqaale sababo la xidhiira cudurka korona haddaase ku bilowna soomaaliya khasaaladaha ayaa ku soo badanaya suuqyada khasaaladaha waxay leeyihiin faa'iido iyo khasaaro intaba faa'iidadu waxay tahay inay ku dhaqayso dhar xoog badan ama dhaqaale aad ku bixin laheyd uu ku baaqanayo laakiin dhanka kale iyana waxay isticmaalaysaa koronto badan oo dhaqaale kale ah dharka khasaaladaha lagu dhaqa ciyow ayay dhammaadaan waxay sidoo kale shaqola'aan ku rideen haweenka dharka dhaqa ee ujrada ka qaata laakiin si kastoy ahaataba waxaa aad loogu iibiyaa suuqyada dalka waxaan booqday suuqa deegaanka kunya barrow halkaas oo ku waraystay mid ka mid ah dadka ka ganacsada marka ka waran khasaaladaha sidee u gadaa ka waran bixi bal khasaaladaha laba nuuc ayaan haynaa walaal midna waa jek midna waa nakuura nakuurada aan ka horeyno nakuurada koo iyo toban iyo sagaal iyo toddobiyo bar aan haynaa jeegana koo iyo toban sagaal iyo toddobiyo bar aan ayadana haynaa lacagahoodana waa koo iyo tobanka waa boqol iyo lixdan sagaalkana waa boqol iyo konton toddobiyo barkana waa boqol iyo soddon marka khasaaladahan idinka aada iibisaan idinka ma isku qiimaad tihiin dukaamaha kale oo haya mise idinka waa ka qiimo saraysaan wallaahi walaal qof kastaba sidii ilaahay wuxuu siiyo ayuu u gataa dukaamada kaleetana anaga waxaa waaye dadka jooga iyo annaga inuu farqi noo dhexey waa laga yaabaa inay naga qaalisiin waa laga yaabaa annagana inaan ka qaalisannaa laga yaabaa maasha allah aad ayaa loo qaataa khasaaladahan midda jeega iyo midda nakuuradaba labadaba wax faa'iido ah oo saaran ama aad ka heshaan khasaaladahan ma jirtaa alxamdulilaah ilaahay wuxuu naga siiyo ayaan ka helnaa dadkana qanciyoo qancinaya qiimo qanciyo dadka
marka maalintii oo kale ama bishii oo kale imise khasaalada aa ku gadmata maasha allah waxyaalo badan waa aada u socotaa baasha qof caawa tabarteeda ee gadataa ma adiga maalintii oo kaleeto adiga hadii khasaaladaha dadaa afar qaadanaa dadaa saddex qaadanayo waxaa waaye isla socdaan dadka dadka qofna kelikeliya u socdaan dadna isla socdaan saas waaye marka ay ugu gadataan badan yihiin ama ay ugu bixid badan yihiin khasaaladaha waa goorma walaahi waxaa waaye dadka tabad waxay ku xiran tahay dadka soo doonitaankooda iyo afkaan nooca intaa ka keentay halkaasaa ka keensaday walaalay igey meeshaas dadka saasay isdhahaan dadka wuxuu ahaa ninka ganacsada khasaaladaha markaana dalka jabaan shirkadda samaysa gawaarida jabaan ee toyota waxay shaacisay maanta in iibkeeda caalamiga ah oo hoos u dhacay afartan iyo shan dhibic saddex boqolkiiba sababtana waxay ku sheegtay cudurka korona dhanka kale guud ahaan soo saarka kooxda ayaa hoos u dhacay konton iyo kow dhibic shan boqolkiiba shirkadda toyota waxay rajaynaysaa in iibkeeda hoos u dhaco toban iyo afar dhibic sagaal boqolkiiba ilaa siddeed dhibic sagaal malyan oo gaari inta lagu guda jiro sanadkan shirkaddu waxay joojisay soo saaridda gawaari gobollo badan oo adduunka fayraska ka dilaacay awgeed markaana qiimaha raashinka qaar ka mid ah suuqyada gobolka shabeellaha hoose galleyda ayaa ugu horreysa oo ka soo go'da beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa toddoba kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa la iibinayaa shan boqol iyo afartan kun oo shilinka soomaaliga ah digirta haddaan eegna koombadeedii waxay ahayd labaatan kun loorkeediina waa hal milyan iyo lix boqol oo shilinka soomaaliga ah saliidda macsarada haddaan eegna waxaa jirgaankeedii la iibinayaa hal milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah halka litarkeeduna uu yahay lixdan kun oo shilinka soomaaliga ah markaana haddaan u weecana dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii doolar lagu bedelayey lix iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka doolarna waxaa lagu qabanayey laba milyan iyo lix boqol oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan iyo lix boqol iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah halkaa ayaan kusoo gabagabeyneynaa xubintii ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
warki oo dhegaystayaal idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaanna xilligan waa naga inta